saaka subaxnimadii hore madaarka hargeysa ka soo degay gudoomiyaha xisbiga mucaaridka iyo wiciid injineer faysal cali waraabe gudoomiyaha oo ay halkaasi kusoo dhoweeyeen madaxda xisbigaasi uciid iyo weliba madax dhaqameed kala duwan ayaa waxa uu gudoomiyuhu qolka nasashada ee madaarka hargeysa kula hadlay warbaahinta waxaanuu ka warbixiyey safarkii ugu baxay wadamada mareykanka iyo weliba wadamo kale oo ka tirsan qaaradda yurub gudoomiyaha xisbiga uciid waxa uu ka hadlay diiwaangelinta ka socota gobolada dalka gudoomiye faysal cali waraabe ayaa sidoo kale ka hadlay xaaladii ka taagneed ee tiyaatarka hargeysa haddaba gudoomiyaha xisbiga uciid oo arrimahaasi iyo qodobo kale ka hadlaya ayaa waxaa hadaladiisii ka mid ahaa العالمين الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بس مركا إلهي ومهد سبحانه وتعالى إلهي بكريك مهد له إلهي أنا مضقب كيانا ومهد له إن- مركا لابد وحي أوكتين دي أنو إمكا بالبان مغنى الحمد لله رب العالمين آه، بشان مغنانا مهمة دي وحي هاد إن أن أرمها دبدا oo baryahan dambe arrimihiin ay tahay wagash wagash Een, inaan soo baritaaro san caadi u yahaan jirtay weligeedba marka een, waddanka maraykanka ayaan tegey oo ahaa main halkan u socday wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka state departmentka alxamdulillah waan la kulmay si qoto dheer maan wada hadallay Een, wax badan oo laga buuxiyey waa ka daadinay wax badan oo in hadda la sameeyana waan ku soo ballan qaadnay hadda la yidhaaho kabacdi iyagana waxaan soo maray finland iyana wasaaradda arrimaha dibaddana aan la kulmay iyagana siyaasadda soo af een, European Unionka ee soomaalida ay ka damacsan tahay iyo istaanka somalilan baan soo weydiiyey labada dalbana waxaan uga warramay halka waxay noo marayaan doorashada inoo dhaci doonta insha allahu tacaala waqtigeedii diiwaangelintii inoo bilaabantay doorkan la doonayo in dhulkii hore uga dhici jirtay dhul ka badan haddii la idhaah ay ka dhacdo ayaan uga warramay marka insha allah waxaan jecelahay wixii detailise faahfaahin ah inaan madaxweynaha u warramaan jeclahay insha allahu tacaala warbix aan siiyo report fiican ayaan jeclahay insha allahu tacaala Een, intaa xagga u xigta waxaan jeclayaa horta marka hore hambaliyeeyo komishanka iyo gobolkii togdheer ay si fiican uga dhacday ayaan aad iyo hambaliyeynayaa insha allah waxaan jeclayaa kuwa kalena awdalna insha allah saasoo kale uga dhici doonto dadku aad isku register galeen doonaan si tiradeena loo ogaado ama badino andena insha allahu tacaala Een, inkastood moodid inay diiwaangelintii aad moodid in labadii xusbi ay ka dhigeen kambeyn siyaasadeed waa labadii xusbi ee dowladdu ka kulmee- ka ku- eh, ka- ka koobneed iyagoo lacag hantidii ummadda isticmaalaya labada xusbi ku tartamayaan anaa kaa baabuur badan iyo anaa kaa baabuur badan inay ka dhigeen wixiiba fawda iyo kaambeyn wakhtigiisa aan jirin wasiiradii socdaan embiyada socdaan wakiilada xusbi ee socdaan baarlamaanka waxaasna maaha sharciga adduunka laga shaqeeya maaha ninka wakiilkii waxa weeye hadduu kaambeyn garayo marka hore waa inuu wakiilnimada ka tagaa weye wasiirku maaha inuu u kaambeyn gareeyo markaasa nin musharaxa waad aragtaan obama cidna lama socoto in- wakiil lama socdo een, markuu kaambeyngarinaya kuwa hadda kaambeyngarinaya ma socdaan marka waxaad moodaa inay labadan guddoomiye ee hadda ugu horeyso tartan siyaasadeed oo madaxnimo inay isboylgareeyeen oo ay khaldeen noormadii lagu sh- lagu tartami jiray ayaan aragnaa Een, waxa maanta dalkeena ka taagan waxa weeye abaar xun baa ka taagan abaartaas waxay inay qaalidhoon diraan laakiin ma ahayn maanta inagoo abaarin hayso abaartaasoo dowladdu aanay aad iyo aad aanay uga hadal oo ah abaar ba- baahsan baa weeye oo- oo etoobiyana haysa dhul- siiba dhulka soomaalidu degto degta ayay haysaa imankana waxaan leeyahay abaarta ha loo gubtado oo dad xoole iyo dadba way haysaaye sidii la doonayey dowladdu umay publicise gareen in la publicise gaa weeye intaa waxa raacda aan jeclahay inaan ka hadlo baryahan dambe waxaa socotaa inagoo wax kasta qabiilaynina siyaasadaynina aan la garanayn mawduuca markaa taagan iyaa xaq loo ka hadla aad moodid in national debate qof kastaba oo ka hadlaya wey hadda waxaa aragtida ka muuqata somalilan waxaa inoo muuqata oo ummaddu arkaysaa in laga tegeyba dowladnimadii iyo qarannimadii oo ay noqotay beelahii reer shaqisxaaq oo iyagu wax ka riixsanaya oon dan dalka lahayn qaran dan ka lahayn dadkii kale dan ka lahayn oo wax kala riixanaya oo ummadduna way nagu maadsanaysaa oo qof kastaba u hadlayo oon la genayo yaa suldaana yaa siyaasiya yaa militariya yaa suuqa jooga qofba wuxuu doono ku hadlayo taasna waxaan leenahay dawladdu waa inay tallaabo ka qaataa wixii dawladdu ay shaqo ku leedahay way dawladdu ka hadashaa qof kastaba inuu ku hadla maaha waxaa imankay muuqata inaynu nahay dad aan waxba wada yeelin karin waxaan kala sheeganaynaa resourcekii baan kala sheeganaynaa magaalooyinkii baynu kala sheeganaynaa biyihii baynu kala sheeganaynaa khayraadkii baynu kala sheeganaynaa dad aan is-aaminsanayn qaran ma dhisi karaan marka idinku is-aamin weydaan reer sheekh saxaaq dadka kalena maxaa u malaynaysaa aad leedihiin dal baan wada dhisinaa ee beelaha kale an waxay la tahay in laysku yimaado tale laysku yimaado sidan ummaddaynu been u sheeginaa shacbigaynu been u sheeginaa inagama dhab aha inaan qaran doonayno waxaan u samaynay asxaabta in qabiil lagaga tago waxaa weeye hadda qabiilkii xoog buu yeeshay waxaa baryahan aad ugu badatay kelmadda garxaj garxaj laydhaah anigu waxaan ka soo jeedaa beeshaas shan iyo toban sano ayaan ahaa guddoomiye xusbi kelmadaasi may jirin waxaan garanaya garxajsimadu ma waddanaya la dhalatay markii aan waddani jirin maan garxajin jirin waxaan leeyahay hala kala saaro waddani iyo garxajis xusbi siyaasiya weeye xusbi qaran weeye wax kasta in la garxaseeyo wax kasta la qabiiliyo looma baahna waxaa baryaha iyaguna socotay arrinta tiyaatarka arrinta tiyaatarka waxa weeye waxaa la yidhaha muxuu faysa ula hadli waaye dad badan baa lahaa dee ucud waa institution ba weeye guddoomiye ku-xigeenkii baa hadlay xusbu uu hadlay aniga hadal igama furneen bolisiga xusma waa halkuu laga bedee waa raggayga wakiilkaha laakiin waxa weeye in wax kastaba la qabiileeyo maaha waxa qalad ah in qof muwaadin ah oon waxba gacanta kula jirin dembi in la xidho ceeb weyn bay nagu tahay dalkay ku tahay qofka la xidho kumaahe xadhigaas wuxuu ah xaqi sharci dar buu ahaa wax dembiya qofaan haysan oon gacmo kula jirin oon waaran loo soo jirin in layska xidho taasna waxaan u aragnaa waan aad iyo aad baan cambaarayna imankana waxaa weeye nimankii isxilqaamay ee gacanta geliya waxaan jeclaya insha allahu taala inay soo afjari doonaan aan jecel doonahay shaqadan waxay shaqada waxay ahayd manashiibiyo dawladda hoose ayaa shaqada lahayd hadduu qofku xaq u leeyay mawaddanka waxaad in la siiyo wixii xaqiisa la siiyo haddaanu xaq lahayna in la yidhaha xaq ma lihi laakiin in la qabiileeyo la siyaasadeeyo islaan kastaba ka hadasho looma baahnayn waxaan sheegi qolada waddani intay aad xaafadaha ku meeraysanayseen maxamed maxamed mooge iyo degmada maxamed haybe dhallinyarta lahayn ka kaca ka kaca ka kaca cabdiraxmaan waxa weeye waa guddoomiyihii baarlamaanka waa ninka saddexaad oo xusbi macaarada guddoomiye waxay ahayd inuu u tago madaxweynaha oo uu arrinta kala hadlo haddaan laga gardanaya cumar caydiidna uu dee saxo madaxweyne haddii uu gardarayna dee uu saxeen laakiin maahan inuu xaafadda ku meeraysto uu ilaa ka kaca intuu lacag bixiyo bares sameeya mudaharaad sameeya cabdirraxmaan waxaan leeyahay siyaasadda cunfiga ka dah cunfiga siyaasadda lama geliyo confrontation wax ma keeno yaasan leeyahay marka anu hadalkayga tasan ku dhammaynayaa waxaa loo baahan yahay maanta in soomaaliya la mideeya loo baahan yahay maanta soomaaliland waxay u baahan tahay wax dad mideeya hoggaan mideeya dadka isku keena ixtiraaf keena dhallinyarta halkaa taagan shaqa u doona waddanka dhaqaalihiisa kordhiya nabadda adkeeya ixtiraaf doona loo baahan yahay laakiin cunfi siyaasadeed iyo tolaay iyo baabuuran kaxaynaya iyo hebel bay soo galay dal laguma hogaamiyo waan labada xusbina waan la ogyahay maanta cabdiraxmaan labaiyo toban sana uu ahaa guddoomiye shacabka somalilan u yaqaana wadanna waa la yaqaana imean kulmina waa la yaqaana marka yaanan odhan sidii gaadho odhan jirtay markay wax kasta biiso boon again kristan baan ahay dib baan u dhashay dee dib umay dhalanaysaan walaydin yaqaana maamulkiin labadii waa arkay dowladda ka mid tihin marka dadka inaad buuqa laga daayo weeye qabiilka laga daayaan leeyahay dowladda waxaan leeyahay dowladdu dowladdu kalsoonidii dadka ha soo ceshato shacbiga ha soo cesho kalsoonidiisii waa in dowladdu ay dowlad adag noqotaa sharciga la ilaaliyo haddaan sharci jirin waxba dalku socon maayo saasaan kaga baxaya wasalaamu calaykum waxmatullahi wabarakatu